wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah xariga ugu jaray xarunta cusub ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada gaalkacyo munaasabada furitaanka ayaa ahayd mid si heersaraal oo soo agaasimay waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka jaamacadda aqoon-yahano waxgarad dhalinyaro iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa furitaanka ka hadlay mas-uuliyiinta jaamacadda balaasma faraceeda magaalada gaalkacyo kuwa uu ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono
xarunta jaamacadda balaasma ee gobolka mudug tahay jaamacad ka mida jaamacadaha ugu faca weyn soomaaliya inay tahay jaamacad jirta labaatan sano oo shan iyo tobankii mey ee aan soo dhaafnay u dabaaldegtay labaatan jirkeedii jaamacaddu waxay halkan u timid inay baahiso adeega waxbarashada ayna ka dhawaysa halkudhigeeda ah educating the whole nation oo ah in wax la baro qaranka oo dhan balaasma waxaa ka go-an in meel kasta oo arday soomaaliyeed ay joogto oo u baahan adeeg waxbarashada sare tacliin sare inay helaan inay jaamacad u tagto adeega halkan lagu bixinayo waxaa ka wada faa'idaysan doona dhammaan dadka gobolka mudug iyo si gaarana xarunta oo ay ku taalla magaalada gaalkacyo ee galmudug waxaa jaamacadda fursad ay u abuurtay dhallinyaro iyo aqoon-yahano kala duwan oo ay shaqo u abuurtay jaamacaddu waxay keentay isdhexgal bulsho iyo nabad ayay ka shaqaysay inta ay tagaysa gobollada
mid jiilalka ka soo baxa ay saacidi doonaan ama ay ka shaqayn doonaan horumarka gobolka iyo dhammaan horumarka bulshada soomaaliyeed dhanka kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka mudug ee kasoo qaybgashay munaasabadda kuwaa oo soo dhaweeyey furitaanka jaamacadda balaasma faraceeda magaalada gaalkacyo balaasmo waa timid deegaankay kusoo biirtay jaamacado horena waa joogeen kuwo kalena waa imaan doonaan muhiimaddu waxay tahay qof walba oo gaalkacyo wax kusoo kordhinaya reer gaalkacyo u baahanya waan soo dhaweynayaa balaasma wax badan baan sugaynay inay deegaanka kusoo badato aqoontu waan u mahad celinayaa run ahaantii inay caaway mataqaanaa daahfurkii balaasma ina caawa imaado waa u mahad celin gaar ahaan ardada gaalkacyo waxba baranaysa haddaan nahay waan soo dhaweynaynaa ugu dambeynna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug maxamed maxamuud ayaa si rasmi ah u daahfuray jaamacadda jaamacadda balaasma oo faraceeda caawa magaalada gaalkacyo laga furay oon intaan ogahay jaamacado intaan ka qaybgelayay furitaankoodii jaamacaddii moodal ahaan iyo istaandar ahaan iyo la qurxaneed maalgelinta lagu sameeyey dhaqaalaha la geliyeyna runtii meel walba laga dareemi karo hadday noqon lahayd laabkii oo aan toor ku samaynay iyo hadday noqon lahayd laabkii kombyuutarada ardayda i t-ga ay ku baranayeen i t-ga kombyuutarada yaallo qalabka yaallo runtii waxaasoo kharasha iyo waxaasoo quruxa waxay ku yimaadeen garaad iyo caqli iyo aqoonay ku yimaadeen wax iska yimidoo iska samaysma maaha si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in xaruntan cusub ee balaasma ay si toosa u bilaabi doonto bixinta barnaamijyo tacliin sare kuwaas oo lagu dabooli doono baahida waxbarasho ee dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo iyo nawaaxigeeda